بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فاصل ويخرج من الفرج ثلاثه الدماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة ويخرج وحكى صبحا من الفرج حبن ترنك الضمرك ثلاثة الدماء سدح ديق أي صبحا دم الحيض ديق عاددة إيو والنفاس ديق دلمضة إيو والاستحاضة دبر فرنكه saddexdaa dhiig ayaa ka soo baxa dhiigga koowaad wuxuu ku tilmaamay damul xayd isagaana sheegi doona dhiigga xaydka iyo caadada waxa uga jeedo dhiigga labaad waa nifaaska waa dhiig dhalmadii iyo walistixaada dhabar furankii falxaydu caadadu huwa isagu addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa min farji lmar'a gabadha xubintarankeeda ka soo baxa calaa sabiili sixa qaab caafimaadna kaga soo baxa oo calaa sabiili lmarad halka uu kaga soo baxayo istixaadadu isagu calaa sabiili sixa buu kaga soo baxayaa qaab caafimaad min gayri sababi wilaada sabab dhalmo iyadoo aanay jirin ayaanu ka soo baxaya min gayri sababi wilaada sabab dhalmo iyada oo lala yahay oo aanay jirin ayuu soo baxayaa dhiigga caadadu wa lownuhu dhiiggaa midabkiisu aswadun waa madow muxtadimun madowga markaa madownimadiisu ay daran tahay waa la yidhi oo muxtadim ay daran tahay madownimadkiisu waa la yidhi si aanay isku hal macne u noqon oo mutaraadif u noqon oo laba kelmadood oo isfangelaya aanay u noqon waxaa lagu fasiray muxtadimun ay alxaar mid diiran oo macnaha kulul wey markuu soo baxayo waa dhiig madow kululla ladaacun oo xanuujinaya oo xanuujinaya oo muujica mid xanuujinaya markaa dhiiggii saddex sifo ayuu siiyey midabkiisu waa sida qaalibka ahe isku midab qura ma aha e waa madow buu yidhi waana mid markaa kulul buu yidhi oo macnaha qaab kulayl oo kale ku soo baxaya ladaacun oo xanuujinaya waa sida qaalibka ah laakiin sifaadkiisu kuma koobna intan uu musanifku sheegay raxmat ullaahi calayh waxaana ka mid ah sifaadkiisa macruufka ah siifad ama ur inuu leeyahay waa ka mid midabkuna madowganuun maahae intaasoo nooc oo marba gabadha awooddeeda iyo daciifnimadkeeda ku tacalluqaysa oo la xidhiidhsanaysa ayuu leeyahay marka runtii dhiigga caadadu axkaam badan baa ku tacalluqaysa ahlulcilmiga qaarkood waxay sheegeen labaatan xukun inuu ku tacalluqayo oo la xidhiidhsanayo oo labiyo toban ka mid ahi ay xaaraam faa'iideynayso sida salaaddii inay ka xaaraam tahay soontii inay ka xaaraam tahay waxa weeyaan dawaafkii beydka ay dawaafaysay masalan inuu ka xaaraam iyo wixii la mid ah galmadii inay ka xaaraam tahay oo kale labiyo toban xaaraan bay faa'iideynaysaa sideed ka mid ahina xaaraam ma faa'iidayso sida ahlulcilmiga qaarkood tiriyana macnaha labaatan kuba wada saxiix yaanay noqonin laakiin sida shaaxibu ashbaah wa nadaa'ir iyo ahlulcilmi badan soo naqlinayaan labaatankaasay noqonaysaa oo waxyaabaha maalan ashbaah wa nadaa'irka sayuudi baynu uga jeednaaye ashbaah wa nadaa'iryadaa badane waxa weeye maalan waxyaabaha aan xaaraamta faa'iideyneyn ee misna la xidhiidhsanaya dhiigga caadada waxaa ka mid a buluuqa qaangaadhnimada biitifaaqi ahlilcilmi uu ku sugnaanaya gabadhu hadday xayd hesho waa qaangaadh waa qaangaadhay waxaa ka mida suquud salaa salaadii inay ka dhacayso itifaaq ahlilcilmiyadana waa dhacaysaa oo waa waxyaabaha aan masalan dee faaid ay faa'iideynaysa misna waa xaaraam aan la odhanay waxaa ka mida ciddadii inay ku go-ayso oo ay ku ciddo tirsanayso iyo waxyaabaha la midka ah waxaa ka mid oo kale dawaafkii inuu ka dhacayo dawaafkii loohan jeeda dawaaf ulwadaaca dawaafkii sagootigu inuu ka dhacayo axkaamta noocaasi ahina iyadaan la odhan waa xaaraam waa axkaamta kale ee ka dhalanaysa wey oo sideedda xukun ee kale ayay ka mid tahay markaa dhiiggaasi dumarka waxyaabaha ka soo baxaya isagaa u asala oo haddii dhiigga ka soo baxaya xubintaranka asal isagaa u ah wixii kale waa calaa khilaaf اlasli oo sifo kale oo yimid daraaddeed ayaa keensanaya laakiin kani waa shayءun katabahu اllahu calىa banaati aadam si nebiga ka sugnaatay salى اllah alيه wasalam waa shay alla u qadaray hablaha ilma nebi aadam axkaamtaasina way ku tacalluqaysaa marka waxaa muhiim ah shaksigu inuu barto waayo xidhiidhka adiga iyo reerkaaga idindhex maraya marba inaad u su'aal tagto waa tahayd arrintii maantana sidanay noqotay xukunkeedu muxuu noqonayaa waxaa ka habboon dee inaad aqoon u leedaho garanayso oo adiguna aad calaa bayina min amrika aad kaga sugan tahay arrinkaaga markaa si hubaal ah qofkii alla mas-uulka kaaga dhigayna aad si hubaala arrinkiisa ugu caddayn karayso waa arrin muhiima wey marka runtii abwaabta aada u muhimka ah ee cibaadaad badan inagaga tacalluqayaan ayaa uu ka mid yahay xaydku wanifaas afartan bixi ama dhiig dhalmadii huwa isagu addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa caqiba alwilaada dhalmada gadaalkeed dhiig soo baxa weeye nifaaskiibu u gudbay waxaana uu yidhi waa dhiig isna soo baxa caqiba alwilaada dhalmada gadaalkeed marka ahlulcilmigu nifaaska had iyo jeer tacriifkiisa laba dariiq bay kala maraan qolo waxay yidhaahdaan waxa weeye waa addamun bisababi alwilaada waa daba waa dhiig ku soo baxa sabab alwilaada dhalmo sababkeed ama yurkiihi الraxim bisabab اlwilaada sawaءa kanat qablaha aw bacdaha aw macaha qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa dhiig soo baxa sabab dhalmo ku soo baxa dhalmada ha ka soo horeeyo ama ha ka dambeeyo ama ha la socdo oo maceeda ha dhaco lakiin shaaficiyadu qowlkaa waa khilaafsan yihin oo iyagu waxay leeyihiin war marka riximku soo bannaanaadee ilmuhu soo dhaafo dhiigga yimaada kaasuunbaa nifaas ah amaa gabadhu intaanay foolanayso ee fooshu hayso oo laga yaabo hadday doonto laba maalmood iyo wax la mida inay foolato dhiiggan ka soconaya damu nifaas maaha ilaa ilmuhu soo dhaafo oo nifaasku wuu ka dambeeya caqiba alwilaada saasuu kuu leeyahay waa wilaadada iyo dhalmada gadaalkeeda marka gabadhii intaanay foolanayso ee waxa weeye ee laga yaabo marba xab iyo dhiig iyo waxyaaba inay ka yimaadaan yacni nifaas ma jire weli salaaddii waa lagu leeyahay iyo cibaadaadkii qowlku saasuu noqonaya cinda shaaficiya waana runtii masale ijtihaad u saa'iq ah oo la isku khilaafi karayo waxaynuna u iilanaynaa qowlka shaaficiyada oo kan laftiisaynu u iilanaynaa lakiin ahlulcilmigu waa masale ay isku khilaafsan yihiin oo qolana waxay leeyihiin war laba saddex maalmood hadday gabadhu iska foolato iyo dhiiggaa ka soconaya inta ay foolanayso isaga laftiisu waa mina nifaas qolana waxay leedahay ilaa ilmuhu soo dhaafo oo ay caddaato ilmihii inuu meesha ka yimi oo dhiiggani dhiig xukun gaara leh yahay intaa hore dhiigu ilmaha xaggiisa ka yimiyaa wax kale ka yimiyaa ujeedooyinkiisu waa badan karaa markaa weli nifaas maaha marka sidaasi ayaad ku fahmaysaa qaydka uu ku qaydayo caqiba alwilaada wanifaasu nifaaskii huwa isagu addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa caqiba alwilaada dhalmo dabadeed dhalmo gadaalkeed iyo dabadeed dhiigga soo baxa ayaa nifaas la yidhahdaa amaa dhiigga kale ee gabadhu intaa ay foolanayso soconayaa waa damu lcillati walfasaad waa iska dhiig uun cillo iyo fasaadku keenay ee gabadhu weli xukmu daahiraat ayay leedahay dumarka daahirkaa xukumkooda ayay leedahay haddii ilmuhu uu ka qoonmana waa sidaasi leeg wey oo nifaas maaha haddii ilmuhu ka qoonmo mar haddaanu soo dhammaan hadduu soo dhammaado dhiigga hadhow raacaa cala saxiix waa nifaas innagaan waxba tafaasiil badan oo afar bilood ma gaadhay iyo ma gaadhin iyo waxba aan gelin mutlaqan baynu leenahay cala alqowli saxiix waa nifaas laakiin haddaanu soo dhammaan ilmuhu ee ilmuhu gabadha ka qoonmo le ilmii baa dilaacay gabadhaasi xukmu daahiraat bay leedahay cibaadaadkiina waa saaran yihi wixii gabadh daahira u bannaanaan jiray ayaa u bannaanaanaya qaabkii istixaadada ayaa loola dhaqmaya saynu arki doono wlistixaada dhabar furkii huwa isagu addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa fii kayri ayaami alxayd maalmaha xaydka ama akar alxayd maalmahooda wax aan ahayn ayuu soo baxa iyo wanifaas nifaaska maalmahooda wax aan ahayn ayuu soo baxa dhiigga soo baxaa fii kayri ayaami alxayd wanifaas maalmaha xaydka iyo nifaaska mid aan ahayn hadduu xayd yahay dee dhiig kale ma aqbali karo hadduu nifaas yahayna waa sidaasi leeg oo isagii baaba nifaas taagan labadaa dhiig wakhti aan ahayn hadduu dhiigu furmo oo gabadha ka socdo xubin tarankeeda oo waxa weeyaan uuna markaa dhiig iska soconayo yahay waxay noqonaysaa dhiigga noocaasi yahi in la yidhaahdo waa dhabar fur wey waa dhabar fur gabadhaasina xukmu daahiraat bay qaadanaysaa dumarka daahiraadka ah xukumkiisa ayay qaadanaysaa oo cibaadaadkii iyo waxyaabihii la midkaa waa u bannaanaanayaan iyo ninka inay isu tagaan iyo wixii lamid ah wa aqalu lxaydi ay wa aqalu zaman lxayd wa aqalu lxayd ay wa aqalu zaman alxayd waxa weeye waktiga xaydka inta ugu yar ama wa aqalu lxaydi zamanan xaydka waktigiisa inta ugu yar zaman ahaan yowma waleyla waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin ayaa waxa weeye xagga muddo ahaanta xaydka ugu yar daliil inagu yidhi xaydka intaasaa ugu badan iyo intaasa ugu yar ma jiro laakiin waxa weeye waa haalibka iyo sida lagu arkay ee istiqraa' iyo dabagal lagu ogaaday ayuunbaa sidan ah ee imaamu shaafici iyo ahlulcilmigu markay daba galeen ay yidhaahdeen wakhtigaa maanaan helin gabadh intaa ka yar ama sidaasi ka gedisan wa aqalu lxayd ay wa aqalu zaman alxayd wakhtiga xaydka inta ugu yari yowmu waleyla waa habeen iyo maalin dhiigu hadduu intaa ka yaraado yacnii xukum xayd ma qaadanayo laakiin xukum xayd marka la rabo in la siiyo aanu damu lcillati walfasaad noqonayn afar iyo labaatan saac isku celcelin ahaan waa inuu noqdaa dhiig markaa soconayay wakhtiga marka laga eego wa akaruhu inta ugu badanina khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood inta ugu badanina waa shan iyo toban maalmood way dhacdaa dumarka qaarkood sifo qaalib ah oo soo noqnoqonaysa ilaa shan iyo toban casho inuu ka socdo laakiin qaaliban xanuun baa la jira oo waa maray gabadhu ama xanuunsanayso ama qaab kale isaga taag darayso way dhici kartaa wa haalibuhu sida haalibkee la yaqaanana sittun aw sabcun waa lix ama toddoba waa weyguun qaaliban sida la yaqaana inuu ka yaraado oo saddex afar shan meelaha marba socdana marba waa qadarkuu socdaa uun inta ugu yarna waa habeen iyo maalin inta ugu badanina waxa weeye shan iyo toban intaa udhaxaysana waa socon karaa qaalibkuna waa weeg marka axkaam badan buu leeyahay laakiin ma aynu rabno inaynu si badan isu dul taagno si aanay wakti badan inooga qaadan wa aqalu nifaas dhiig dhalmo inta ugu yar waaqalu nifaas ay waaqalu zamani nifaas wakti nifaas iyo dhiigdhalma socdo inta ugu yari laxdatun waa ilbiriqsi macnaha waa hal mar oo uu riximku soo tufo dhiig intaasaa ugu yar wa agaruhu inta ugu badanna ee istiqraa' ahaan inta badan lagu ogaaday ee dabagal ahaan lagu ogaadayna situuna yowma waa lixdan maalmood wey in badan way dhacdaa inuu lixdan socdo waghaalibuhu sida qaalibka ana arbacuuna yowma waa afartan sida qaalibkaana waa afartan markaa sidaa shaaficiyadu yidhaahdeen waxba ka bedeli mayno marka wuxuu tilmaamayaa dhiigga dhalmada ee nifaaska la yidhaahdo ee uu yidhi wuxuu ka dambeeyaa dhalmada dhiiggaasi waktiga ugu yaree uu socdaa waa ilbiriqsi waa hal mar oo uu tufo dhiig xubin taranku hal mar uu soo tufo dhiig weey haddii uu intaa ku go-o khalaas waa dhammaaday waxaa u bannaan gabadhii inay iska maydhato kadibna cibaadaadkiiyo wixii u bannaanaan jiray markay daahir tahay ay u bannaanaato hal maroo qura hadduu intuu saa u tufo uu ka go-o inta ugu badan ee qaaliban la yaqaanaana iyadaan daliil gaaray tilmaamin inta ugu badani ee dabagal iyo arrinta istiqraa' lagu ogaaday waxa weeye waa lixdan lixdan maalmood laba bilood inuu socdaa waa suuragal sida qaalibkee la yaqaanana afartan bax baaba dee la yidhaahdaa waa afartan marka afartanku xukum gaara ma laha ee dhiigguunbay ku xidhantah haddii dhiigu maalin ku go-o iyo hadduu wiig ku go-o iyo hadduu laba ku go-o oo laba usbuuc ama wiig ku go-o hadduu bil ku go marba waa intuu ku go-aabay gabadhu daahir ku noqonaysaa ay u bannaan tahay axkaamtii gabadh daahira u bannaanayd wa aqalu duhri duhri ay wa aqalu zaman duhri zaman daahir noqonshiiyo inta ugu yar oo bayna alxaydatayni ay alxaasilu kaasoo soo xasila ama alfaasil kaasoo kala saaraya bayna alxaydatayn labada xaydna kala saaraya sebenka ugu yari khamsata cashara yowman waa shan iyo toban casho masaa'ilkan oo dhani waa istiqraa' iyo dabagale daliil gaaroo tilmaamay ma jiro marka duhri gabadhu in ay labada xayd dhexdood daahir noqoto waxa ugu yar sida qaalibkee la yaqaano waxa ugu yar waa shan iyo toban casho waa suuragal inay maanta ka maydhato xaydka shan iyo toban casho intuu ka maqnaado misna maalinta lix iyo tobnaad ku dhufto xayd labaad waa wax dhici kara lakiin waa inta u yar waa inta u yar ee uu gabadh ka maqnaado walaa xadda xad ma laha liakarihi inta ugu badan ee uu gabadha xaydku ka maqnaadaa dee xad ma leh xad ma leh intuu doonuu ka maqnaan kara hadduu doono sanawaad buu maqnaa haddii doono sooba noqon maayo xaydkiiba meesha waa ka guuraya marka inta ugu badanee uu maqnaan karaa xad ma laha wa aqalu zamanin waktiga ugu yar ee taxiidu fiihi lmar'a gabadhi ku xayda tiscu siniin waa sagaal sano waktiga ugu yar ee qaalibka la yaqaana ee waxa weeye ay gabadhi ku xaydaa waa sagaal sano taqriiban marka la dhodhoweeyo oo weliba dee qamariya waa inay noqotaa oo bilaha hijriga waa inay noqotaa ee bilaha miilaadiga iyo kuwa waa inaanay ahayn waayo bilaha miilaadigaa badan marka sidaa waa inaanay ahayn ee bilaha qamariga ahee dayaxa ee hijriyada ay ku socoto taa waa inay noqotaa marka hadday dhodhoweyso sagaal sano ay afka la sii gelayso gabadhaasi waa xaydi kartaa ama iyadoo toddoba jir iyo meelahaasa wax macno xayd ah hadduu ka yimaado waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa damu lcillati walfasaad dhiig cillo iyo iska fasaadun keenaye waa iska xanuun iyo arrimo kale eh dhiig xayd oo caadiya loogu xisaabtoomi maayo laakiin sagaal jir hadday gaadho gabadha dhiigga ka yimaada waa xayd uun oo asalku waa inuu xayd noqdo allahuma ilaa wax kale inay caddeeyaan waxaan inuu xanuun kale yahay mooyaane technolojiyadda casrigaana imanka si hawl yar ayaa loogu ogaanaya ayaa loogu ogaanayaa oo wax sii fog maaha sida masalan masaa'il badan oo xaydka iyo ku saabsanba uu ugu baxsiyey kitaabkiisa qayimka ah ee atharu tiqniyati alxadiisa fi alkhilaaf alfiqiyi شيخا دكتوركا هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتاب كيس لياضو أثر وتقنية الحديث في الخلاف الفقهية مسائل بدن أي أدو تحريري حيث كنا كمدية و وبحي كتاب عنوان كيس دكتوركو وكتاب معاصره إن رادك تكنولوجيا عصرها هي قصة ما يسي خلاف كي فقهها خلاف كي فقهها مسائل بدن و فقهها خلافي هانشري ayay tikhnolojiyadan casriga ahay soo ururisay oo soo dhawaynaysa oo si hawl yar usoo ururinaysa oo waxaasi ma sidana mise sidan maaha laga yaabaa markiiba qalab casriga inta loo adeegsado in la yaaba waa sidaa waxbaba ha isku daalin odilya dhiigkaa soconaya iminka magicii daqiiqadiiba inta saa loo baadhay in la yahdo dhiiggaas waa nooca waxbaba ha isku daalin waa xayd ama waa nooca ama waa nooca waa hadalkiisiba iska soo ururo marka wuxuu leeyahay waktiga ugu yaree gabadhi ku xaydaa waxa weeye waa sagaal sano sagaal sano haddii ilaa wakti shan iyo toban cashiya wax ka yariyo meelahaasi ay shan iyo toban casho wax ka yari ka dhiman tahay waxba dhib ma leh waxba dhib ma leh hadday shan iyo toban casho ka badatana maaha bay leeyihiin xayd waa dam lcillati walfasaad waaqalu lxamli uur inta ugu yari sittatu ashhurin waa lix bilood uur kaamila inta uu ku dhasho waxa weeye waa lix bilood gabadha lix bilood maalinkii laysu tegey haddii lix bilood ay ka soo wareegto ilmahaasi waa ilmo caadiya markiiba in la yidhaahdo meel daran baad kala timi iyo meel daadays wax saxa ma waxay noqonaysaa mar haddii lix bilood soo wareegtay oo lix buuro ah bishii toddobaad marka kow maasa ay noqoto kale uu dhashay khalaas lix ku dhalaygaasi waa jiraya isagaan toddoba ku dhalay ba ahay khalaas wa xamluhu wa fishaaluhu halaathuuna shahr yacni waxa weeye ilmaha uurka inta uu ku jirayo uurkiisa iyo naaska goyntiisu waa isku soddon bilood sida allah tilmaamay subxaana wa tacaala wa xamluhu wa fishaaluhu halaathuuna shahra wafisaaluhu fii caamayn iyo adilada kale la midka ahina waxay tilmaamaysaa naaska goyntiisu inay tahay laba sano oo ay fiican tahay ilmaha yar laba sano in loo dhammaystiro naaska marka marka laba sano oo afar iyo labaatan bilood ah oo naas nuujintii ta taamka ahayd ah aynu jarno soddonkii meesha waxaa ku hadhaya lix bilood lixdaa bilood uurku waa ku dhashaa isagoo caadiya laakiin lix bilood wax ka yar gabadha iyadoo shan bilood la isqabay inay tidhaahdo waxa weeye ilmahan adaa dhalay wax suuro gelaya maaha ilmihuna ilmo caadiya yahay aan dhicis ahayn dhicis yaroo markiiba iska dhimanaya aan ahayn ilmo caadiya uu yahay manaa laga yeeli maayo laakiin lix bilood ilmo caadiya way ku dhali kartaa waaqalu lxamli ay waaqalu zamani lxamli wakti uur inta ugu yari sittatu ashhurin waa lix bilood wa akaruhu inta ugu badanna arbacu siniin zamankiisa inta ugu badanna waa afar sano iyada lafteedu istiqraa iyo dabagal iyo waxyaabahaas lagu culimada qayb shan ka dhigtaana waa jiraan laakiin qaaliban dee dhulkeennaba waa lagu yaqaanaa afarta sano oo ilmo had iyo jeer afar sano caloosha ku jiro oo marba qubto oo marba oo akrika saa ku dhashaa waa jiraan wa haalibu sida qaalibkee lagu yaqaano uurkana tiscatu ashhurin waa sagaal bilood sida lagu yaqaanaana waa sagaal bilood adigu dibiga casriga ahina waxyaaba uu sheeg sheegaya waa jiraa laakiin tabtiisa ayaynu masalada u daynaynaa maadaama wax istiqraar lagu ogaaday ay tahay arrimahani oo aan la dafiri karayn qolada dibigu si kaleba ha u tawjiihiyeene masalada tabtaasaynu daynaynaa wayaxrumu bilxaydi caadadii waxaa ku xaaraam ah ay bilxaydi ay bisababi lxayd xaydka sababkiisa waxaa ku xaaraamaya wanifaasi dhiig dhalmada oo afartan baxa waxaa ku xaaraam noqonaya amaaniyatu ashyaa sideed shay asalaatu salaad bilijmac wax bannaan maaha iyo wasawmu soom adiladeeduna waa cadda iyo wa qira'at lqur'aan qur'aan in la akriyo marka gabadhii xaydku ku dhacay iyo nifaasku waxaa ka xaaraama salaad iyo soom binusuus markaa sunnana way ku caddahay in waxa weeye gabadha aan lagu lahayn salaad iyo soom fii xaali lxayd nifaaskuna waa lamid biijmaaci ahlicilmina masaladu waa ariiqada laakiin masalada uu ku saddexeeyey wuxuu yihi wa qira'aat lqur'aan qur'aanka akhrintiisa masalada qur'aanka akhrintiisu waa masale aada u khilaaf badan ahlulcilmiga qayb ka mid ahi waxay yidhaahdeen waa xaaraam gabadhu inay akhrido qur'aanka xadii axaadiis daciifana way daliishadeen qaaliban xadiistay daliishanayaan waa daciif qolana waxay yidhaahdeen maya asalku waa inay u bannaanta nebiguna sala allahu alayh wasalam caaisha iyo waktigii xajka ay tagtay ee ay xayday lana og yahay qofka xaajiga ahi inuu cibaadaadka anwaac fara badan oo qur-aan akhrisku ka mid yahay uu la imanayo nebigu wuxuu diiday un dawaafka walaa beydka inay soo gasho iyo masaajidka uma diidin masaajidka baytullahi alxaraamka inay soo gasho uma diidin acmaasha kale ee xajka la qabanayo uma diidin cibaadaadka kale la akrinayo uma diidin waxa unuu ku yidhi marka ifcalii ma yafcalu lxaaj kayra an laa taduufii bilbeyt waxaad samaysaa wax kastoo xaajigu samaynayo aan ka ahayn beytka ha dawaafin beytka ha dawaafin dawaafa bilbeyt unbuu u diiday marka ahlulcilmiga in badani waxay ka daliishadeen iyadoo la ogaa zamankii nebigana sida xaydku ugu dhacayay dumarka oo dee sidaa uu kuwan iminkaba ugu dhacayo inuu la mid ahaa meel loogu diido la yidhahay dumar iska ilaaliya markaa xaydaan qur-aanka ma jirin mar hadday sidaa tahay way u bannaan tahay bay yidhaahdeen way u bannaan tahay ahlulcilmiga qaybina way kala saareen oo waxay yidhaahdeen war qur-aanka haddii gabadhu ay tacabudi iyo alle ugu dhowaanshiiyo isaga akrinaysana ma aha inay qur-aanka akrido ee mar haddii beydkiiba loo diiday dawaafkiisa qur-aanka ayaa kasii mudane ha ka tagto ama haddii xaaje iyo dani keensato sida mudarisad inay dhigaysa inay markaa noqoto mid iyadu dhigaysaba ama gabadh markaa mutacalimadoo baranaysaba qur-aankii oo tacliim ahaan iyadu baranaysa ama iyadu wax baraysa kuwa noocaasi ah ama ilaaweysaba wax loogu diidaa meesha ma yaalaane waa in ay markaa akridaa bay yidhaahdeen waa inay markaa akridaa oo maanic loogu diido meesha ma taallo marka runtii masaladu waa masale hadal badan culimadu si badan uga niqaashaan laakiin qoladan xitaa xaaraantinimaynaysa lafteedu qur-aanka in la akriya xaaraantinimaynaysa waa biqasdi lqur'aan bay ku qaydayaan waa marka ay qur'aan ula qasdido ama hadday adkaar ahaan ula qasdido sida qulaacudiyadii iyo qulhuwallayaashii laismarinayey waxaa leey qulhuwalli iyo qulaacudiyadii laismarinayey iyo masalan aayad kursidii lagu seexanay wixii lamid ah uma diidana oo qur-aanka wixii adkaar loola jeedo qoladan le qur-aan baa xaaraama ma diidana way ogol yihiin bes waxay diidan yihiin biqasdi lqur'aan in lagu akriyo calaa sabiili lwacdi xitaa haddii loo akrinayo oo qaab waano oo gabadhii xaydka qabtay ay tidhaahdo ilaahay ha laga boqo waayo alla subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku caddeeyey kada wa kada uma diidana uma diidayaan sida saxiixa agtooda ku ahe laga yaqaano uma diidayaan calaa sabiili lwacdi hadday ku keento qaab waano iyo wacdi oo ay tahdo war ilaahay ha laga boqo alla saasuu yidhi ma diidana hadday waxa weeye adkaar ahaan u akridana uma diidana waxay diidayaan biqasdi lqur'aan iyadoo qur'aan ula jeedo uun inay soo dayso taa qur'aan baan iska akhrisanaya in yar hidaaya barada taasay diidaya laakiin runtii qolada xaaraantinimaynaysa qowlkoodu saxiix ma aha qowlkoodu saxiix ma aha labada qowl ee kale ayaynu masalada ku dul wareegayna ima inaynu nidhaahno yajuusu qira'at lqur'an lilxaa'idi wاlnufasaa'i muطlaqan biduuni qayd iyo ima inaynu nidhaahno waxa weeye qowlkaa tafsiilinaya waana qowlka naftaydu iilanayso qowlkaa tafsiilinaya maadaama masaladu iska hadal badan tahay in la yidhaahdo war gabadho haddii xaaje iyo dani keensato oo qur-aanka ama ay wax u dhigayso dadkii ama ay baranayso iyo wixii lamid ah in loo diido maaha in loo diido maaha ama haddii waxa weeye kale oo ay iska tacabudi uun iskaga cibaadaysanayso inay akhrida maaha waayo wakhtiyada qaarkood adilo badan baad ka dareemaysaa xaydka laftiisa in wuxuun ku sugan yihin ay caaishaoo kale markay tilmaamayso nebigu iyadoo dhabteeda uu ku jiifo xitaa ay xayd qabto inuu qur-aanka akrinayay yani waad dareemaysaa inay muujinayso yanaa cinda alxayd isaga oo ku jiifo oo goobta yaalla inuu akrinayo lakin iyadu inay akrinaysa waxba kama sheegin marka ahlulcilmigu siyaabo badan bay masalada u istimbaadeen marka waxaad moodaa naftaydu inay u iilanayso qolada leh waxa weeye haddii xaajo iyo dani jirtana way akrin kartaa haddii kalena inay iska dayso ayaa habboon laakiin iyada lafteeda xaaraam ahaan carabka kuma adkaynayo marnaba ee gabadhu qur-aanka waa akhrii karaysa wamasul musxafi musxafka taabashadiisa iyo waxamluhuna iyo qaadistiisana waa sidaasi leeg waa qodobka afraad qur-aanka musxafkii in la taabto iyo in la qaado iyada lafteedu khilaafkii ta hore ku jiray wuu ku jiraa laakiin khilaafkaa kasii daciifsan ahlulcilmiga in badan oo u banaynaya musxafka waa jiraan wax cad oo lafteeda loogu diido sidii tii horena ma taalle eh laakiin masaladu masaladii hore way ka adagta oo ahlulcilmiga iyo salafkuna way uga xoog badan yihin marka iyada ad baynu ugu adkaynaynaa danoo kalifta mooye inaanay qaadin lakiin masalada khilaafkii hore waa ku jiraa wax cad oo loogu diidaana meesha ma yaallaan wa dukuulu lmasjid masaajidka gelitaankiisi bishardi waa in khaafa talwiitha waa hadday ka baqayso in wax kaga daataan lakiin haddii kale maya maya iyada lafteeda sida saxiixa ah waa maya waa waxa weeye way geli kartaa iyadana waxay daliilku ku wareegayaa xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam marka xaj maxay ahayd marka ciideynka oo kale uu amray inay dumarka xitaa xaydada ay soo baxaan laakiin aanay musallaa usoo dhowaan musallaha ma barta lagu tukanayaa looga jeedaa dabeedna masaajidkiina ma sidaasa mise ma aha e laysat xaydatuki fii yadik markuu lahaa iisoo qaadoo kale sijaayadda ma waxay noqonaysaa oo salligii yaraa iyo hawshaa markuu u diranayay ma waxay noqonaysaa taaba waa galidda waa loo ogol yahay ee ku negaanshiyaha ayaan loo ogolayn lakin iyada lafteedu daliil cad masalada uma aha saxiixu waa inay markaa cinda alxaaja iskaga wareegayso hadday soo gasho aanay dhib lahayn qowlkaasaan u ilanaya waayo adilada la daliishanayaae laa uxilu lmasjida lxaa'idin walaa junubin daliil uma aha xadiiska kalena arrinta kuma cadda waayo qaabka loo fasirayo ahlulcilmigu waa macruuf waawaaf awaafkiina gabadha xaaidada ah uma banaana iyada daliilkeedu waa sugan yihi wlwau galmadiina uma banaana sidaasi leegweyo oo galmaduna biijmac ahlilcilmi wax u banaan maaha gabadhu markay nifaas ay qabto dhiigaa dhalmada wadato iyo markay caado leedahay in loo tagaa biijmaci ahlilcilmi waa muxaram bal waa min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn bay ka mid dunuubta waaweyn bal wuxuu tilmaamay ahlulcilmigu sida imaam nawowi baa majmuuca ku sheegayo qofku hadduu xalaashado inuu gaal yahay kafirun billahi inuu yahay waayo waa ma culima min addiini bidaruura waa wax diinta si fudud looga ogaaday wey oo hawl yar qof kastaaba garanaya caami iyo nin culimo ahiba garanayo gabadhu markay xayd leedahay in laga fogaadaa inay waajibtahay qof kastaba fahmayo walistimtaacu in lagaga raaxaysto gabadhii bimaa bayna surati warukba ruugga iyo xundhurta inta u dhaxaysaana iyaduna waa xaaraan buu leeyahay fii xaali lxayd laakiin sida saxiixa ah waxa weeye mas'aladu qofku haddaanay aanu galmo ka baqaynin oo aanu lahayn naftu inaan ishayn kari waayo hawshaa ku dhacaabaan ka baqayaa hadday taa noqoto laa shaka inay xaaraam tahay oo alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid shayga xaaraamtaha bay waddo u tahay wasaaisha iyo shayguna shayga u dariiqaya xukumkiisu qaataa marka wasiilat lxaraam waa xaraam laakiin min xaysu lasli xadiisku kale ee saxiixa ee muslimka iyo keyrkiiba marka isnacuu kula shayin ila nikaax xadiiskaasi ayaa markaa masalada faslinaya oo noqonaya in la yidhaahdo haweenka xaydka qaba wixii aad rabtaane istimtaac iyo raaxaysiya ku sameeya wixii aan galmo ka ahayn galmadunba xaaraama laakiin sidii kale loogu raaxaysanaya gabadhu intaa ay xaydka wadato waxba dhib malaha wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala ljunuubi hamsatu ashyaa kii jinaabada qabayna shan shay baa ka xaaraama asalaa salaadii waa ka xaaraam qira'at lqur'aan qur'aanka in la akriyaana waa ka xaaraam iyo wamasxulmusxafi musxafkii in la taabto iyo xamlu in la qaado iyada lafteedu waa masale khilaafkeedu xoog badan yahay laakiin xadiista qaarkood haddii la ansixiyo daliil way u noqon kartaa sida xadiiskii inaanay nebiga wax kale u diidaynin sala allahu alay wasalam qur-aanka akhrintiisa aan jinaabo ka ahayn lakiin ahlucilmiga xadiiska laftiisa in badan baa daciifisay marka iyada lafteedu waa masale ijtihaad saa'iq u ah wax cad oo loogu diidaana meesha ma yaallaan salafkana kuwo badan oo baneeyey way jiraan wadawaaf dawaafka beytka la dawaafaana iyaduna uma banaana iyo walubthu inuu ku nagaado fi lmasjid masaajidka inuu ku nagaadana uma banaana lakin qowl saxa maaha masaajidka waa ku nagaan karaa bal qaarkood waa seexan jireen oo dabeedna waa jinaabaduna waa ku dhici jirtay oo junubkaasina waa ku dhici jiray way isku ixtilaami jireen kamana bixi jireen markiiba si deg dega wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala lmuxdii kii waysadu ka jabtay alaaatu ashyaa asalaa iyo wadawaaf iyo wamasxu lmusxafi waxamluhu iyo musxafka in la taabto iyo waxamluhu in la qaado salaada iyo dawaafkana sidaa horeynu ku waafaqsanay dawaafka hadalbaha ku jira oo inaanay u banaanayn ayaynu musanifka ku waafaqsanay raxmat ullaahi caleyh kitaabu salaa salaada kitaabkeedii hada maxalu asalaat lmafruuda salaadii la farad yeelay khamsun waa shan salaadu waxa weeye aqwaal iyo wa afcaal muftatixa bitakbiir mukhtatimatu bitasliim waa waa aqwaal iyo afcaal markaa khaas ah oo lagu furfuranayo takbiir laguna dhammaystirayo lagu gebagabaynayo tasliim iyo salaam waana rukni ka mida salaadu arkaanta islaamka bal bacda shahaadateyn waa rukniga ugu weyn wey shahaadateynka marka laga yimaado kelimatu tawxiid waa rukniga ugu mudan wey waana rukni uu gaaloobayo cidda dafirta waa gaal biijmaaci lmuslimiin cidda tidhaahda salaadi ma jirto ama waa layga dhaafay ama waa sidaa isagoo wax uu awilanayaa aanay jirin qofka noocaasi ahy biijmaci lmuslimiin waa gaal wey qofka ka tagana ahlulcilmiga in badan agtooda oo shaaficiyadu ka mid tahay waa la dilayaa xaddan baa loo dilay haddaanu dafirin sidaynu kitaab ulxuduudba ku arki doono haddaanu dafirin ay yidhahdo salaada waa laygu leeyahay laakiin iyo yaro nacasnimaayo oo marye baan ii maydhnayn oo maalmahan waxaa iskaga marmarsoodo waxay noqonaysaa in la dilo oo dhiiggiisa la xalaashado lagaga jaro gabigiisa laakiin xaaladda noocaasiya waa muslim la dilay ee gaal maaha cinda almadhab iyo ahlulcilmiga jumhuurkooda in badan oo ka mid ah ahlulcilmiga qaybina de waabay gaalaysiinaysaa labada jeerba hadduu dafirana waa bilijmac haddii kale uu ka tagana markaa lafteedana waa kufrun mukhrijun can ilmilla ahlu sunnaha in badan oo ka mid ah marka runtii waa rukni aada iyo aada u muhima oo ay tahay in la ilaaliyo waayo qof muslimnimadkiisii laysku haystaa arrin sahlan maah oo ahlu sunni weliba ahlulxaqi isku haysta ahlulbidac iyo ahlu sunna iskuma hayo ahlulxaqi baa isku haya oo qolona leedahay waa gaal haynoo soo dhaweynina qolona leedahay war malaa weli waa faasiqe aada uma bixin oo malaa ma gaaloobin wax yar baa uharsan ya waa bariidmaayo macaasidu waa bariid lkufri waa dhambaalkii ay soo diratay gaalnimadu marka runtii waa arrin aada iyo aada u halis ah oo ay tahay in la ilaaliyo waana camalka marka loo eego xuquuqda alle haddii ay qiyaamaha kuu hagaagto iyadu acmaashaada kale waa hagaagaysa waa camalka ugu horeeya la xisaabin doono hadday kuu hagaagto acmaashaada kale way hagaagi hadday kaa xumaatana acmaashaada kalena way xumaan marka waa arrin u baahan in si badan loogu fiirsado asalaat lmafruuda hamsun salaadii la farad yeelay waa shan shanta salaadood ee habeenkii isra walmicraaj nebiga lagu soo waajib yeelay kow aduhru duhurkii wey wa awalu waqtihaa waqtigeeda awalkiisu zawaalu shamsi waa qoraxdu markay barhtanka ka zuusho ee ay dhinaca ay u dhacayso u dhaqaaqdo markay wareegto wey ee qoraxdu ay barhtanka in yar ka weecato ee xaggay u dhacayso ay u ciirto wa aakhiruhu waxaana ugu dambeeya idaa saara markuu noqdo dillu kulli shayin shay kastaba harhkiisu milahu isagoo kale shay kastaba harhkiisu markuu leekaado ayaana ugu dambaysa oo markaasaa ugu dambaysa wixii waktigaa dhaafaa waa casar bacda dilli zawaal ay gayra dilli zawaal ama siwadi lizawaal hadhka laba ka dhexeeyaha ah ee qoraxdu markay wareegayso hadhkaa jooga wixii aan ka ahayn wixii aan hadhkaa ka ahayn marka halkan hadhkani hadh gaarahoo jira maaha e oo macnaha xukum gaara qaadanayo hadhow aad ka goynayso hadhka shayga leeg maaha e waa adnaa mulaabasa bayaan waa waxa ugu yaree shay iska dhex galo ayaa looga jeedaa hadhku saddex qaybood ayuu noqdaa hadh waa hadhka habeenka hadhka aynu nidhaahno waa hadh habeenka hadha habeenku ka hadha oo saacaddaa qoraxdu soo baxdo laga bilaabo buu muuqanaya mar kastabana ilaa inta ay duhur ka gaadhaysa wuu nusqaamaya hadhkaagaasi waa kugu soo socdaa markay saa u soo baxdo dee waxaad dherar leekaanaysaa in aada u fog dabeedna marba waa soo ururay mar kastoo qoraxdu kacdo wuu kugu soo socdaa wuu nusqaamaya hadhna waa bacda zawaal markay qoraxdu duhur u wareegto hadhka ka dambeeyo oo isaguna mar kasta wuu ziyaadaya oo marka qoraxdu sii yara ciirtaba wuu sii baxayaa wuu sii baxaya wuu sii socdaa labadaa hadh waa macruuf waxaa jira labadaa hadh mid aan ahayn oo hadh saddexaada oo labadaa midnaba aan taabicu ahayn oo raacsanayn dillu zawaalna waa kay uga jeedaa oo ama gonduhu ku baaba'aya ama qarb buu in yar sidii wax dhinac oo aan labadaa midnaba ahayn ayuu u baxayaa wuu istaagayaa har muuqanayana maaha oo caadiya maaha sida awadeed bay u yidhaahdaan ahlulcilmigu azawaal laa dilla lahu bal macahu zawaalku har ma laha e harhku waa la jiraabaya hadhuu leeyahay oo isaga sidiisa u raacsanay ma jire e waa hadh maciisa ah oo la jira u marka hadhkan zawaalkii la sheegaya waa hadhkaa aan dacalna u bixin ee markaa la yidhaahdo qoraxdu gundahay ku baaba'day waa hadhka noocaasi ah marka wuxuu leeyahay hadhkii aan ka kii saakana la socon kii galabtana la socon marka laga reebo ee kaa isagu meelna kuma tirsanee layska daayo shay kastaba marka hadhkiisu leekaado xaaladaasi ayay joogtaa ayaa duhur u dambeeya marka bacda dil zawaal hadduu xitaa iska daayo cibaaradaba aynu xadafno xukun inagalama maqna waxaynu odhan karnaa waakhiruhu idaa saara waa markuu noqdo dillu kuli shayin shay kastaba harkiisu milahu bas khalaas hadda halkaa udayso waad heshaa bacda dil zawaal ay kayri dil zawaal wixii aan ka ahayn harkii geeska suulka aan dacalna ku tirsanayn wixii kasoo haray aan ka ahayn marka har macnaha sidiisa u xisaabsamaya ma aha ee harhkii siyaadayay iyo kii nusqaamayey labada harhka aan midnaba ahayne waktu istiwaaga joogay wixii ka dambeeya marka shay kastaaba harhkiisu leekaado xaaladdaa iyada ah ayay noqonaysaa duhurkii inuu dhammaaday walcasru casr weey wa awalu waktihaa waktigeeda awalkiisu aziyaadatu waa marka uu ka kordho calaa dililmili dilulmiliga marka uu ka kordho shay kastaba harku inuu leekaado marka uu ka ziyaado wax yar oo marka aada u yarna ha noqotay hadduu wuxuun ku darmaan casarkii waa joogaa hadduu hayka shaygu harkiisu wax yar dheeraado oo markaad shayga sidaa u qotomisee meel aada qotomisee aada dabeed saa ugu jiifiso markuu harkiisu gaadhay hadduu shaygaba harkiisa shaygu harhkiisu wax yar ka dheeraado casarkii waa joogaa wa aakhiruhu waxa ugu dambeeya fi likhtiyaari sida la doortay ilaa dililmilayn shaygu markuu harhkiisu labanlaabkii gaadho sida la doortay waktiga fiican halkaasaa u dambeya lakin waa sida fiicane la socdo wa fi ljawaasi wa fi waqti ljawaas marka lagu socdo waktiga jawaaska marka lagu socdo ilaa inta uu iska bannaan yahay wa ilaa guruubi shamsi inta qoraxdu ka dhacayso manaa salaadii dhowr wakti bay yeelanaysaa casarkii oo kale imika ilaa shan wakti ama qaarkood lix qaar toddoba ka dhiga intuba waa jiraan masalan waqtu lfadiila oo waktiga koobaad ah waqtu likhtiyaar oo waktiga markaa fiican ah ee in laga dambaysiiyo aanay ahayn waa dilulmithlaynka ah masalan waqtu markaa jawaas bilaa karaaha wakti ay iska banaantay laakiin aanay wax karaahaa lahayn waa intaan qoraxdu midabkeedu isbedelin casuus aanay noqon wakti ay banaan tahay laakiin waa iska waktulkaraaha oo in waktigaa loo dibdhigo aanay ahayn intaanay dhicine waktigeedu casaado wakti ay waktulcudri yidhaahdaan wakti wakti kale lala jamciyo oo markuu doono casarku waktigiisu waktiga duhurkuu noqdaa sidaynu arki doono insha allahu tacaala oo marka duhur iyo casar la ysu soo rarayo waa waktulcudri cudurdaar baa keenay marka salaadii casar waktigeedu markuu doono wuxuu noqdaa wakti duhri duhurkana waktigiisu markuu doono wuxuu noqdaa waktulcasri sidaynu marka salaadaha la jamcinayo ku arki doono insha allahu tacaala waktu daruura baa iska jira wakti dani kugu qasabtay ahoo masalan ay dhici karto marka lasoo tooso oo kale man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha ida dakaraha laysa laha kafaaratu ila dalik yacni qofku hadduu seexdo ama ilaawana waktigu xasuustuun baa salaada u wakti ah marka waktiyo badan oo noocaasa iska jira marka iminka saddexun buu inooga sheegay waktiga ugu horeeya oo waktulfadiili ah waktigu ku magacaabay waktulikhtiyaar oo sida fiican ah waktiga la doortay ee in la dhaafiyo aanay ahayn iyo waktuljawaas waktay iska banaan tahay laakiin in loo dibdhigo laga fiican yahay lakiin ay iska banaan tahay oo ah intaan qoraxdu dhicin casar waa joogaa laakiin inaad harka labanlaabkii iyo kasii dambaysiiso tahay anaa mar dhow baan tukanaya in yadii kaadiya wax wacan maaha wax wacan maaha wlmaqribu maqribkii weeye wa awal waq wa waqtuhaa waqtigeeduna waaxidun iyada waaba mar qura buy wa waqtuhaa waqtigeeduna waaxidun waa midh qura haye wahuwa isagu quruub shamsi waa marka qoraxdu dhacdo iyo wa bimiqdaari maa yu-adinu wayatawada'u iyo qadarka intuu ka adimayo shaksigu ee wayatawada'u uu ka weysiisanayo oo wayasturu alcawrata cawrada uu ka asturayo wa yuqiimu salaa salaada uu ka qiimayo oo wayusallii uu ka tukanayo khamsa ragcaatin shan ragcadoodna uu ka tukanayo saddex faradkii ah iyo laba sunadii ah shantaa uu ka tukanayo imaamu shaafici madhabkiisa cusub madhabka jadiidka la yidhahda had iyo jeerka lagu camal fala ah ee masar intii uu joogay wixii uu fatwooday ama tasniifay qoray ah waxa uu tilmaamay salaada maqrib waktigeedu inuu waktigaa qura yahay qowlkiisii hore qadiimka ahaana wuxuu tilmaamay war sagalkay ku xidhan tahay salaadu sagalkaa sagalkaa cas ilaa intuu ka baaba'ayo sida xadiiska saxiixa ee muslimka ku sugan macnaa waktiga sagalkaasi baaba'o uun ilaa inta sagalkaasi baaba'ayo way joogtaa oo nabiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam inuu yidhi waqtu salaati lmaqrib maa lam yaqrib ishafaq waktiga salaada maqrib waa intaan sagalku baabi'in ee aan sagalkaasi dhicin intaa way joogtaa qowlkaas dambaana saxa ee qadiimka oo masaa'ilka qadiimka madhabka shaaficiyada la fatwoodo ee jadiidka la khilaafo ayay masaladani ka mid tahay oo qowlka halkan inoogu qoran qowl saxiixa ma aha ee qowlka saxda ahi wuxuu yahay in la yidhaahdo salaada maqrib sagalkaasay ku xidhan tahay inta sagalkaasi joogo way joogtaa inta marka sagalkaasi dhacana way dhacdo iyaduna waktigeeda macnaa way tagtay oo way kudaysay way kaa tagtay salaadaas sagalkuna waa wax qof kastaaba garanayo laakiin iminka haddaynu nahno qadar laga adimo oo laga weysaysto oo maryaa laga xidho oo qof garan karayaa ma jiro haddaynu nahno xitaa iminkoo saacadaha iyo dee qalabyo badan casriga la haysto haddaynu nahno ma nuso saacaynu ku qadarna ama waxaanaynu ku qadarna qofku qadari kara maayo qofba inbuu odhanaya marka waxaan is idhi kelimad ay wadaadada soomaaliyeed odhan jireen oo soomaaliduna had iyo jeer tidhaahdo wadaadadeedana qaarkeed kuwa iska baydgaababa ha noqdeene markay doonaan carabkooda laga maqli jiray ayaa waxay odhan jirtay salaada maqrib waxay joogtaa inta afartan awr oo xidhiidhsani ku dhaafaya marka anigu masalada anigoo aan sanad daciifa iyo mid saxiixa midnaba ku haynin meeshay asal ahaan ka timi misna waxaan is idhi malaa kelimadan madhabka shaaficiyada ayay wadaadadii xilligaa joogay khayr allaha siiya oo ku dadaali jiray dadka siday diinta u fahansiin lahaayeen ayuunbay malaa is yidhaahdeen war dee sidan lagu garan maaye dadku waxay garanayaan wax ugu sheega anaa markaan masaladaa u fekeray is idhi war mala halkaasay ka soo qaateen waayo soomaalida in badan waad arkaysaa haddaad weydiiso waxay kugu odhanayaan kelimaddaa markiiba way fahmayaan afartan awr oo xidhiidhsan siibaa waqooyigan in badan qaabkaasaad ka maqlaysa iyagoo leh afartan awroo xidhiidhsani inta ay ku dhaafayaan ayay salaada maqrib joogtaa iyagoo le baad arkaysaa dee sharciga islaamkana meel kuma laha oo wax jira maaha marka waxaan is idhi malaha waxay ka keeneen intan la addimayo ee la qiimayo ee la weysaysanayo ee maryaa la la xidhanayo ee shan salaadood la tukanayo toloma intaasay afartan awroo xidhiidhsan ku qiyaaseen miyaa oo is yidhaahdeen dee dadka miyiga iyo garan maayaan haddaad eedaamo iyo hawro iyo arrimo kale u tiltilmaantaane haatan qadarkaasay fahmi karayaan ha ku fahmeen laakiin sideedaanayba qowl saxiixa u ahayn qowlka saxda ahi wuxuu yahay in la yidhaahdo salaaddu waxay joogtaa ilaa inta sagalku ka dhacayo sagalkaasun eego hadii sagalkaasi dhaco maqribku waa tegi hadduu joogo maqribku waa jooga wlcishaau cishihii wa awalu waqtiha waqtigeeda awalkiisu idaa qaaba shafaqu laxmar waa marka sagalkaa cas dhaco ayaa ugu horeeya waqtulcishahana wa aakhiruhu waxaana u dambeeya fi likhtiyaari sida la doortay ilaa uluث leyl habeenka saddex meelood marka meeli tagto marka dalool tago habeenka saddex meelood meel soomaaliga daloolna waa la yahda oo uluka soomaalidu dalool bay utaqaana saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed markay leeyihin waa shaygoo saddex meelood laga dhiga meel marka habeenka marka dalool tago ama marka saddex meelood meeli tagto ayaa fiican inaan salaada cishe ka dambaynin wa fi ljawaasi banaanaanshiyahana waqtigeedu waa ilaa duluuci alfajr athaani waaga labaad intuu ka dilaacayo laga gaadho macnaha salaada subax inta ka horeysa way joogtaa buu leeyahy salaada cisho laakiin qawlkaasi qowl saxa maa qawlkaa salaada cishe ku xidhaya salaada subax bay la xidhiidhsanaysaa qowl saxa maa ee salaadu waktigeedu wuxuu ku dhammaanayaa sida nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ana kaga sugan nisfi leyl alawsat habeenka barhtankiisa dhexe markay habeenku kala barhmo ayuu ku dhammaanaya oo salaada cishe waxay soo gelaysaa marka sagalku baaba'o sagalka maqribka ka dambeeya waxaana uu baxayaa waktigeedu marka habeenku kala barhmo markaa salaada subax waxaa ka horeeya gelin dhan oo habeen ah oo bilaa salaad farada ah wax salaadoo farad ahi aanay joogin waxaana ka dambeeya gelin dhan oo bilaa salaada isagana salaad farad ahi aanay joogin oo subaxii ilaa duhur laga gaadhayo gelinkaa dhan ee maalinta ahi salaad farad ahi kuma jirto salaada subax oo markaa waaga runta ahi dilaaco ee fajru thaaniga uu ka cabirayo iminka uu ka tilmaamayo gelinka dhan ee ka horeeya ee habeenka kala barhkiisa laga soo bilaabo ilaa gelinkaa dhan ee habeenka gelinka dambe oo dhanna wax salaadoo cishaahi ma joogto salaad farad ahiba ma jirto qawlkaasi baa saxiixa min xaysu daliil khilaafa lilmadhab inagoo madhabka khilaafayna qawlkaasaa saxiixa waxa weeye in habeenka kala barhkiisa ay ku dhammaanayso haddii habeenka kala barhka ay dhaafto waxa weeye salaadii qadaa bay noqonaysaa waa qale ee ma aha salaad waktigeeda joogo wsubxi subax wa awalu waqtiha waqtigeeda awalkiisu duluucu lfajr athaani waaga labaad ee runta ahi waa markuu dilaaco wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi likhtiyaari sida la doortay ila lisfaar waa intay booroboorowga iyo casuusta ay tahay ee cilcilowga arrintu ay tahay wa fi ljawaasi waxa weeye banaanaanshiyahana ilaa duluuci shamsi waa inta qoraxdu ay ka soo baxayso marka subaxa waktigiisa waxa ugu horeeya marka waaga runta ay dilaaco sida la doortayna qoraxdu inle intan ay waagu iska casuusta yahay inaan la dhaafin ayaa fiican ee qoraxda soo bixidda ay rabto inay soo baxdo dhulku yaro casuus yaro noqonayo uu soo ifayo intaa inaanay dhaafin baa habboon waxaanay iska bannaantay ilaa inta qoraxdu soo baxayso hadday soo baxdo waqtigeedu waa dhammaaday lakiin inta ka horeeya waa joogaa waqtigii subax fasl wsharaa'idu wujuubi salaati alaaatu ashyaa shuruudaha salaadu ay ku waajibtaa waa saddex shay saddex shay marka qofka laga helo salaaddii waa ku waajibaysa alislaam horta waa inuu muslim yahay oo gaal salaad adduunyada lagama rabo oo kama ansaxayso hadduu soo muslimana tii hore ka tagtay la weydiin maayo walbuluuq qaangaadh oo shaksi aan qaangaadh ahayn salaad lagama rabo macnaha waajibkumaaha baan ujeedaa hadduu tukanayo dee waa laga rabaa oo nebigu sala allahu alيyه wasalam ay ka sugan tahay muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum wahum abnaau cashirin caruurtiina markay toddoba jir gaadhaan salaada amra buyu nebigu sala allahu alيyه wasalam toban jirkana ku dhangadeeye oo ku dila oo in lagu garaaco wey lakin waajibkuma aha weli waajibkuma aha ee marka uu qofku qaangaadho qaangaadhkaasi ama da-a ku qaangaadho oo shan iyo toban sane ha gaadho qaangaadhku waa shan iyo tobanka ama gabadhii xayd iyo dhiigay heshay oo xaydkii oo ka yimi ha ku qaangaadho iyadoo shan iyo tobanba ka yar ama biyihii oo uu yeeshay ninka iyo dumarka kuu doonayaba ha noqdeen shaksigii oo mani yeeshay oo biyihii ay ka soo baxayaan ha noqoto ashyaadaas ayaa lagu qaangaadhaayay iyo waxyaabo kale oo ahlulcilmigu ay tilmaamaane saddexdaasaasi ugu muhiimsane waxa weeye haddii shaksigii uu qaangaadhana salaaddii waajib bay ku noqonaysaa sababku rabaha ku qaangaadheen walcaqlu miyir qab waa inuu miyir qaba markii salaadda ku waajibaysa mid waalan waxba kuma waajibaan wa huwa intaa aynu tilmaanayna xaddu takliif waa xadka qofku uu mukalafka ku noqdo wey xaddu takliif shaksigaasi waa mukalaf marka la leeyahay xaddu takliifki waa kaas wey xadka lagu garto qofku inuu mukalaf yahay waa intaa markaa shiikhu waxa uu aanu tilmaamin shardi aada u muhim ah oo salaadana quseeyo waajibnimadkeeda muu tilmaamin oo ah siiba dumarka quseeya oo ah alطahaaraةu min alxayd wالnifaas shaksigii inuu ka daahir yahay xayd iyo nifaas iyadana kuma waajibayo gabadha xaaidada ah ee caadada qabta ama dhiig dhalmada wadata de salaad laguma laha kumana waajibayso mana soo qalaynayso misna waa mukalaf oo xaddu takliifkii waa ku dhan yahay oo waa gabadh baaliq ah oo caaqil oo miyir qabta oo weliba muslim ah markaa shardigaasi shardi muhima oo inuu ilaawo aanay ahayn ayuu ahaa laakiin ma sheegin qodobka kale alislaam had iyo jeer lafdiga islaam shuruudda waxaa lagu daraa shuruudu sixa lakin shuruud lwujuub lagama dhiga sida qaalibka ah ee ahlulcilmiga in badan adeegsadaan lakin shaaficiyadu markay kutubulfuruuc joogaan oo fiqiga marayaan lafdiga islaam waxay ku daraan shuruud lwujuubka markay kutubulusuul joogaan ee usuulu fiqiga baabkaa ay joogaanna shuruudu sixaday ku daraan oo waxaynu uga jeednaa gaalka salaada iyo furuucu shariica cibaadaadku ma ku waajibayaan mise kuma waajibayaan ayay ahlucilmigu isweydiiyaan marka sida saxiixaana waa inay gaalka ku waajibayso salaada iyo waxyaabaa lamidka ah lakin waanay ka ansaxay waxaana looga jeedaa waajibka aakhira lagu ciqaabaya in loogama jeedo haddaa laga doonaya sida awadeed buu imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa majmuuca ee aada u qiimaha badan leh waxa uu ku yidhi waxay isku waafaqsan yihiin buu yihi asxaabtayadu asxaabushaaficiyuu sheegaya waxay isku waafaqeen buu yihi in waxa weeye gaalka salaadii aan laga doonayn hadda hadduu muslimana aan laga doonayn midnaba inaan laga rabin taa way isla waafaqsan yihin oo wax dee laysku hayo qodob laysku hayo ma aha laakiin masalada wuxuu tilmaamaya aduu hadalkiisu waa badnaa haddana ima hor yaallo wakti ka hore ay ugu dambeeyey waxa uu tilmaamayey masaladan ay islaamka shardinayaan inay masalada labadii daraf mid kamida ka eegeen oo gaalka in aakhiro lagu ciqaabayo salaada alaa calaa jumhuur asxaabi shaaficiya way ku tageen in gaalka aakhiro lagu ciqaabayo salaada marka wuxuu leeyahay markay kutubul usuul joogaanna usuul fiqiga kutubtiisa markay joogaanna axkaamta aakhiray eegeen oo waxay yidhaahdeen gaalka salaadaha iyo cibaadaadkani waa ku waajib waxay uga jeedaan buu leeyahay aakhire waa lagu ciqaabaya oo gaalnimadoo qura lagu ciqaabi maaye soom kastoo soo gasha iyo salaad kastoo soo gasha gaalka ay soo gaadhay ciqaab bay ula soo gelaysaa oo hadhow waa lagu ciqaabayaa iyadoo oo ka dheeraada gaalnimadiisa laakiin adduunyada kutubulfuruucna waxay ka eegeen bu kutubta fiqigana adduunyay ka eegeen xagga adduunyada oo waxay leeyihiin gaalka maanta isagoo gaala salaad lagama rabo hadduu berri muslimana soo qaleen la odhan maayo marka adduunyadii bay ka eegeen aakhire kamay hadal buy marka alislaam markay shardinayaan waxay uga jeedaan waa fi axkaami dunya axkaamta adduunyay uga jeedaan waxay uga jeedaan gaalka halqaaba aakhiro salaaduu ka tegaye lakiin maanta laga dooni maayo qalaheedana lagama rabo hadduu muslimo marka axkaamu dunya bay ka hadlayan lakiin masaladaa lafteedu aduu daqiiq maaha oo in baa ku sugan oo iyada lafteedu daqiiq maaha meelaynu ka tacqiibin lahayn aynuna tilmaami lahayn culimada qolada furuucu shariica tilmaantay in lagula hadlayo gaalada iyo qolada leh lagulama hadlayo meelaha qaarkood inay isku ogol yihiin in lagula hadlayo meelaha qaarkoodna inaan lagula hadlaynin inay isla ogol yihiin khilaafku meelaha uu ku jiraa meelo kooban inay tahay baynu ishaari lahayn lakin waktigaan inoo saamaxayn wallahu subxaanaه wa tacala aclam